bismillaah gabaygan garnaqsi iyo afkala qaad waxaan tiriyey saddex iyo tobankii bishii sagaalaad kadib markii ay dhacday dhibaatadii magaalada jigjiga ee loogu geystay beelweynta jaarsa oo iyada oo ku dhibaatootay oo ka mid ahayd dadkii lagu laayay magaalada awadaay haddana loo laayay magaalada jigjiga looga raafay oo loogu xidhxidhay oo loogu laayay oo loogu dhibay inay oromo tahay awgeed marka bal waxaan kaga hadlayaa xaaladaas waxaanad ka fahmi doontaan wax kasta oo uu ka hadlaya gabaygani wuxuu yidhi indhaweydba gabay ina xirsow waan ka aamusayaa afka juuq kamaan odhan sidaadii ogayd abida anigoo iloobay oo ka hadhay erey inaan sheego oo ararta maansada ka galay edeg yaroon ootay oo albaabada u xidhay xiskii igu ijbaarayay ayay uruga foolxuni mar kale igu abuurtaa markaasaan albaabada jabshaa addina yeedhaaye oo aan af labadii furtaa oon uunka la hadla afartaa tixdaan odhani jiray udubdhigeedii dheh sidii aaminkaarkoo onkoday olola reemaaya orka iga baxayaa ma aha alalas beenaade aqli ruuxi lihi meel fog buu wax ka ishaaraa waxaan lala ogayn buu hubaalugu iftiinshaa wuxuu sii odorosaa wixii iman ayaa noole anna waxaan arkaayiya xaqaan ku addimayaaye ila eega waxaan aragnay waa aakhir sabankii ilantaydu waa dhiig ninkii eegi karayo we arrinkaygu waa gare bulshoy aad u falanqeeya amin dhexe allaylkoo nafluhu jiifo idilkiiba sidii aar rasaas lala helay oo adhaxla oo reemi oon aarsan karin oo warmaha lagu abqaalayo iihdayda nooluhu ka maqal arada dhaadheere waxaan la onkodayaana waa uruga ciil weyne caaqiibalaawow nin xuni aadmi kala gee afartaasi waa iga afeef gabay odhaahdiisa marka nabadda uub lagu rido ee loo arrimin waayo marka ay afkala qaad tagto iyo oday ka sheekee af nooliba markuu aamuso ay xaajadu adkaato ifka ruuxa joogow maxaa aragti kuu laaban ee la wada irkigo yaan iftiin shamaca daaraaya alla weyne mooye anoon aadmi kala eegin ixtiraam anoon siin addoon kibir awood sheegtay oo ilaah dartii u hadlayaan xaqa abbaara arrimahani haystiya waxaan la urugoonaayo een ka ashkatoonaayo ee gubay arwaaxayga uurkayga waxayaal haddaan idin ogaysiiyo oon aradka iyo reerihiyo odaya gaadhsiiyo ugaasyada dhammaantood haddaan golo u soo ooto ilmadayda inay wada arkaan aaqilada nooli afmaaliya indheer garad haddaan gooni u abbaaro abwaanadu inay ila arkaan waxaan ka ooyaayo ujeeddadaydu waa taa ninkii wax urinayo ergaweeye gabaygani ku socda idilka soomaal waa ammaano waajiba inaad dhab u ogaataan oo aad muhiim u ah inaad hoos u eegtaan anfariirka uu qabo tolkay oo hintiya ciilka argagaxa ku dhacay xaajadaan cidina eegaynin adligiisa ruux laga kacshooo oroma loo geeyey oo intii u lala dhacay xabsina lagu asqaysiiyey oo gaadhi lagu ururshay oo udubka loo siibay ibtilaanu aragnaye dad yahaw nala ogso ilaah baana uuntaya waxani waa uxuushnima eh nala eega waxaan aragnay waa waxaan la eegayn asalkiiya dadkaan ehel ahayn aadan iyo xaawo dadkaan udubka soomaaliyeed wada adkaynaynay eentan iyo aamanuu ahayn uliya diirkeeda ollogiya dadkaan deriska iyo oontaba wadaagnay irdihii jigjiga iyo dhulkii eebba igu uumay ee aan awow iyo awow ku abtirsiin sheegto way noo absheegteen annana noo abtiriyeene annagoon ogayn bay dagaal nagu ekeeyeen usha iyo xabsiga waxa ka daran isirgumaynta arxanli'i ugaadhsiya sidii adhi la noolaaye ka afeeftay anuu wixii i helay waanad aragtaaye u adkayso aanadaad gashay aramiday reebto arrin waliba meel lehe wixii dhacay haddaan eegno ami wali xusuus lehe wixii nala ahaysiiyey indhahayga oo shana anoo weliba eegaaya qaafadii lasoo ururiyee jeelka lagu ooday uur nacaybka isircayga iyo eedda iyo beenta inamada ushii lala dhacee oonti laga gooyey odayada la asalcaayay ee loo itaal sheegtay ee erey ninkii soo ceshana la afjugaynaayey uurayda dumarkiiyo raggii ayda lagu laayay islaam ruuxa sheegtaa marnaba ma oggolaadeene nala eega waxaan aragnay waa waxaan la eegayn siyaasaddan asqowdee dadkii kala irdhaynaysa ee u tuma inay sooquftiyo aramiduun raadin ee wixii awowyadeen dhex maray maanta aar gudani ee aarmigii dowladduna ubadka laynaayo ee laga afgodayee dadkii aaminka u diiday ee aan aqoontiya lahayn aragti meel dheer ah ee agaga sowdee dadkii isku idlaynaysa iyana waa amuur noo dhinayd lama ilaawaane amar eebbe ruuxuu helaa aamus dabadeedye noolow adduunyadan maxaa aragti kuu laaban sidaan maanta nahay hoy maxaa aadmi naga liita inta aan awow leeyahayn ku abtirsiin sheegto idil magaca soomaali bay wada ahaayeen oy wada arooraan haddaan laysaf qaadaynin waxa maanta oroma iga dhigay waa amuur culuse aabbahay imuu odhan warkaa oo alla igu og awowgayna kama maqal waxaa lay ahay siiyey anna ubadkii aan dhalay waa ubaxa soomaale is-aqoonsigoodii miyaan dib u aqoolaa oo waxaanan abidkay ku odhan imika sheegaa arrinkani amuur weeye culus waxaan la eegayna awowyadii horeetiya dadkii aakhiro u hoyday wixii ay ahaayeen allay la hortagaayaane aayahaygas anigaa u nool iyo ahaantaye asaraar ninkii gelinayow adiya aasha arrin saxa haddii layhayoon laysaf qaadaynin oon jebiyey xeerkii u yaal unuga soomaali miyaa odaya lay ururiyoo golo la ii ooto oo eedda aan galay talow laygu soo oogo miyaa lay irkada xeerkii aan oday ka soo gaadhnay ayaantii ayaanta ay ahaydee layna eemarayay arligeenna nimankii baxshee iibshay ma ahayn asalkuma lahayn odayadii xayla aaminay abti iyo adeer waxaan lahaa waa la oofsaday iyagoo ableymow dhikaar ugu awood sheegtay waa ti aaminkaar lagu qabsaday aradadoodii haddiise ay islaannima jirto la istixyoonaayo afku wuu engegiyo xabaal baa laysku aabudhiye runta maada baartaan dad yahow waad ambinaysaan afartaa ogaatee haddaan ereyar kuu raacso cabsibaa addoon lagu noqdaa lagu ahaadaa ajashaadu goortay gashaad iilka jiibsani erey xaqa intaad odhanaysaad aad midheer tahay intaad eexda diidaysid baa tahay addoon muuqda runta intaad asiibaysid baad aadmi tahay buuxa midnimada intaad oogaysaa lagu ammaanaa intaad sharaf ku addimaysid baa lagu addeecaa xaqa haddii la awdo dadkii wada ammuumoobo oon erey la soo celin karayn waa amuur culuse inta arrinku caynkaa yahee laga ajoonaynin ee dulmiga la aayidahayee xaqa la awdaayo abaalkeennu wuxuu noqoni waad wada ogsoontiine awood ruuxa haystee ummadda ugu itaal sheegta afka buuxi mooyee midkaa aayar socon waa allaa loo irkani oo xaqaa soo awaal bixiye abshir dhaha indhooluhu marbuu uub ku dhacayaa afartaa adkeeyayee balaan meel kalena eego aadamaha adduunyada ku nool aa kastuu joogo aragga iyo muuqiyo haddii aan afkaba eegno oromadu markay ugu fog tahay sow afrika maaha sow niman islaamoo alliya nebi yaqaan maaha marka xiga ilmihii kuush dhaloo ehela sow maaha abka noogu xiga sow ma aha ooda iyo xeerka awowyadeennii hore inay yihiin maadigaa diidan ama ilma adeer iyo walaal ologa sow maaha inaan aadmi wada nahay dadka ayaa inkiri maanta haddaadse kala irdhaysoo dadkii dayr ku kala oodo oo nin weliba albaabada xidhoon laysag mari waayo uurkoodii baan ku dhex jirnaa ubucda beertoode addisababa guudkeeda iyo beelaha awaasha adaridanagteenna dad baa abid ku noolaaye ammaankooda maad sugi waadigaa gubay adduunkii arrin yari markii uu dhacee laysaf garan waayo utun aana hore lagu daray oo ciilo ololaysa hadduu oromo ii dilo midkii iigu xigay aadmi oromadiina soomaalinimo iiga aar gudato ajashiina aadami ahaan ayaan idaynaynin amuur baannu aragnay dad yahow xaalka nala eega inta arrinku caynkaa yahee la isaf qaadaayo oo inan yaroo idif lihina kuu abtirinaayo go'aan adag inaad yeelataa way ekoon tahaye samirkii ayuub eed lahayd iyo amaah raagtay adkaysoo ha niyad jabin rabbaa kuu abaalgudiye adkaysoo ha niyad jabin jaarsay rabbaa kuu abaalgudiye adkaysoo ha niyad jabin dulmidiidow allah kuu abaalgudiye